asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ridwan waa ku salaamay annaga waxaan nimid shalito magaalada tripoli ujeedada socdaalkeena wuxuu yahay in maaragtay dadka soomaalida ku dhibaataysan libya inaan maaragtay aan aan ogaano xaaladooda si markaa ay inta rabto inay noqoto aan u suuragelino waddanka inay ku noqdaan ilaa iyo hadeertaana maaragtay dhowr qofood oo soomaali ilaa sodomeeyey soomaali ayaan maaragtay ku aragnay safaaradda noogu keenay meelo kale ay joogaan aan tagnay ujeedada socdaalkeena waan u sheegnay iyadoo runtii ay tahay sidaa ka warqabtid bishii lasoo dhaafay maaragtay novembertii lasoo dhaafay ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya jamhuuriyadda jamhuuriyadda federaaliga ee soomaaliya ayaa maaragtay wuxuu ii xil saaray in maaragtay soomaalida dhibaataysan arrinteeda aan maaragt aan dabagalno si inta rabto waddanka loogu soo celiyo marka arrintaas ayaanu ku mashquulsanahay maaragtay dadka waddanka aad doonaysaan inaad ku qancisaan sidii ay ugu noqon lahaayeen ka sokow waxaan la soconnaa xaalado ba-an oo dhibaato ah in dadka ay haystaan oo qaarkood lacago madax furasho loo haysto qaar kale la kala iibsado ilaa hadda qiimaynta idiin soo baxda maxay tahay wallaahi runtii wax waxyaabaha la sheego waxaan arki jirnay wax laga sheekeeyo laakiin wax hadda aan la kulanay wax laga sheekeyn kara hataa xitaa ma aha qofka soomaaliga wiilka soomaaliga ama gabadha soomaali soomaaliyeed markay timaado intii laga soo qaado ama ethoopia ama soomaaliya markii lasoo marsiiyo sudan oo la keeno ay timaado b b baa garaacid lagu bilaabaa markii la garaaco kadib waalidkii ayaa telefoonkii waxaa lagu yidhahdaa waalidka la hadal waalidka markay la hadasho lacag lasoo diro markii lacagta bixiso kadibna ay damacdo inay ama qofkaas uu damco inuu maaragtay tripoli soo aado ilaa meesha ay rabaan waa yurube marka dhexdaas ayaa haddana dhowr mar kale lagu iibsan karaa marka qofkii isagoo jid kusoo jira haddana gruub kale oo magafayaal kale qabsanayo ayaa haddana waxay bilaabaya inay iibsadaan xitaa waxaa dhici karta in maaragtay in maamulka meesha ka jira oo dawliga ah inuu qabto meesha ay ku xiraan markay xiraan kadib ay kasii iibiyaan maaragtay magafiyaasha marka dhalinyarada aan la kulanay ay sheegaan waxyaaba laga hadli kara xitaa maaha runtii aaday u dhibaataysiin aad baa loo garaacaa shalito meesha waxaan safaaradda noogu yimid nin tacbaan ah oo muddo sanad ah lagu haystay xero oo la garaacay intaas marka haddaad aragtid waxay ka sheekeynayn gabdhaha waa la kufsadaa joogta ah dhowr gabdhood baana hadda aan la hadalnay oo qaar xiran oo maaragtay oo iyagoo uurle ku xiran maaragtay meesha lagu haysto magaalooyinka marka ama tuulooyinka ama meelaha kala duwan ee dadka lagu haysto ma ka war haysaan annaga maya waraan waxaan haynaa u n h c r k iyo i o m ta ayaa waxay sameeyeen tiro koob oo maaragtay inta soomaaliya waddankan joogto sidaa ka warqabtid libya oo waddan aada u weyn saddex mar ilaa iyo shan mar ka weyn soomaaliya marka meelo ka aada u kala fofog baa dadkii lagu haystaa dadka meesha soomaaliyeed waxaa lagu qiyaasaa shan kun ilaa iyo toddoba kun oo maaragtay qofo inta badanaa badanaana waxaa haysta magafiyaal baa gacanta ay ugu jiraan waayahay dadka la leeyahay waa la kala iibsanayaa wax wara iyaga ma ka haysaan meelaha ay ku nool yihiin wax dadaalsa ma ku bixiseen sidii loogu gurman lahaa
niyo waa waa laga warqabaa meeshay joogaan laakiin awood dawliyana ma laha maaragtay dawladda tan aan hadda martida unahay ma ogola in maaragtay meel tripoli ka baxsan in la tago marka dadkii looma tagi karo dadkii waa la ogyahay dad bay la xiriiraan oo hadda halkaan ku nool hataa tripoli ku nool ay la xiriiraan laakiin maaragtay meel la tagi kara maaha meel wax laga qaban kara maaha saaka hay-adaha samafalka meesha halkaan jooga u n h r k i m waxaan ku niri dadkaas maxaa lagu sameyn kara waxay yidhahdeen way adag tahay waayo dawladdiina ma ogolo dadkii inay weerarto waxay ka baqaayeen in maaragtay meeshii dhibaato ka dhacdo marka wax laga qaban karo runtii hadda jiro oo maaragtay ma ma naqaan wallahi dadka kale aad leedahay waa la kulanna ee soomaalida ee sodomeeyada gaaraya dabcan waxaad kala hadasheen sidii dalkooda ay dib ugu noqon lahaayeen yaad marka la kaashanaysaan dadkaas sidii soomaaliya loogu celin lahaa oo loogu fududayn lahaa inay dalkoodii ku noqdaan haddii ay aqbalaan annaga marka hore european unionkan waxaan kasoo dhameynay inay mataqaana kharashkaas kharashaadkaas dadka soomaalida lagu celinayo meeshaas ay iiga bixiyaan marka yurub ayaa waxay bixisay lacag fiican a c c i o m ta iyo u n h c r ka marka iigaa diyaar ah maaragtay inta bax inta rabto inay noqoto inay sii qaadaan hadda markii ugu horeysa waxaan rajaynaynaa ilaa iyo labaatan qofood ku dhowaad inaan jimcaha aan sii dirno maaragta ilaa goormaad sii joogeysaan tripoli wafdiga se aada hogaaminaysa yaa ka mid ah
wafdigaan hogaaminayo waxaa kamid ah maryan yuusuf oo maaragtay kamid ah maaragtay xafiiska special envoy xafiiska prime ministerka arrimaha maaragtay migrantiga iyo caruurta xuquuqdoodu qaabilsan iyo axmed daahir oo ah commissionerka qaxootiga ayaa ila jira marka annaga waxaan joogeynaa ilaa iyo khamiista khamiista wixii ka dambeeyay maaragtay waan waan noqonaynaa hadduu ilaha iraa